ayaynu ku horeynaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka qayb galay furitaanka kalfadhiga waa kalfadhiga labaad ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya madaxweynaha oo ka hadlay furitaanka ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku kula jiraan kooxda al-shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in dalku uu u baahan yahay degenaansho siyaasadeed waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi inoo soo jeediya
madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdiisu ay xoogga isugu geysay qodobada hiigsiga u ah oo ay ku jiraan inuu sharcigu sarreeyo soomaalidu heshiis tahay dunidana heshiis la tahay soomaali cagaaran oo ka baxday xaalufka iyo weliba dhisidda hay-ado taya leh oo adeeg bixin karaa waxa uu madaxweynuhu bogaadiyey howlihii usoo qabsoomay baarlamaanka ka fadhigiisii koowaad waxaa kaloo madaxweynuhu bogaadiyey xubnaha ku jira baarlamaanka ee dhowaan ka qayb galay garab istaagga ciidamada dowladda iyo shacabka oo uu sheegay inay iska xoreeyeen al-shabaab sida uu hadalka u dhigay maanta dalkeenna iyo dadkeennuba waxay ku sugan yihiin meel aan ka noqosho lahayn meel guuldarradu aanay boos ku lahayn boos uga bannaanayn guuldarru waxaan go'aansannay inaan u guntanno dagaalka dalka looga sifaynayo khawaarijta waxaan soo waayay ka madaxweyne ahaan jid aan ahayn inaan difaacno karaamadeenna islaamnimadeenna iyo qarannimadeenna dalka iyo dadkuba waxay inooga baahan yihiin xilgudasho dhammaystiran oo ah in aan dhinac uga soo wada jeesanno halka cadow ee soomaaliyada maanta ay leedahay waa inaan isku garab siino shacab iyo dowladba sidii aan dalka oo dhan uga xorayn lahayn halkaas cadow ee maanta aan leenahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay inuu sharcigu sarreeyo sidaas darteedna shuruucdii damaanad qaadka lahayd la meel mariyo waxa uu sheegay inuu faray ra-iisul wasaare xamse cabdi barre in xukuumaddiisu ay soo gudbiso shuruucda dalku uu u baahan yahay anigoo maanka ku haya in la helo jawi siyaasadeed oo xasilo kaasi oo saamaxaya in si wada jir ah looga shaqeeyo xal u helidda arrimaha masiiriga ah ee u baahan heshiis siyaasadeed deganaanshiyo iska warqab isku kalsoonaan ayaan u baahanay sidaas daraaddeed waxaan booqasho ku tegay inta badan dowlad goboleedyada dalka waxaan sidoo kale yeelanay saddex kulan golaha wadatashiga qaran oo aan ku lafa gurnay xoojinta hanaanka wada shaqaynta heerarka kala duwan ee dowladda iyo isla meeldhigidda qodobada waaweyn ee ay tahay in xalkooda si mid ah looga wada shaqeeyo sida dhammaystirka dastuurka dalka oo waqti badan qabirtir ku soo jiitamay dhammaystirka hanaanka amniga qaranka si loo helo hanaan loogu midaysan yahay oo qayb mug leh ka qaadan kara xoraynta iyoiyo la dirirka khawaarijta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay inuu sharcigu sarreeyo madaxweynaha ayaa sheegay inay muhiim tahay helitaanka nidaam doorasho oo heshiis lagu wada yahay kaasoo loo sii dhoweeyey shacabka soomaaliyeed deegaanada ay degan yihiin baarlamaanka maanta furmay ayaa waxaa horyaalla qodobo muhiima oo ku saabsan xaaladaha amni dhaqaale iyo geedi socodka siyaasadeed ee dalka soomaaliya